iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeed iyo tobanaad ee luukos masaalka ku saabsan carmalka iyo xaakimka si ciise u tuso inay waajib ku tahay iyaga inay mar walba tukadaan oo aanay ka qalbi jebin wuxuu iyaga kula hadlay masaal isagoo leh waxaa magaalo joogay xaakin aan ilaah ka baqi jirin ninnana aan danayn jirin waxaana magaaladaas joogtay carmal ninkeedii ka dhintay marar badanna way u timid iyadoo ku leh cadowgayga iga xaqsi intii wakhti ah ayuu yeeli waayey laakiin dabadeed wuxuu isku yidhi in kastoo aanan ilaah ka baqin oo aanan ninna danayn weliba dhibta ay carmalkan idhibayso aawadeed waan xaqsiin doonaa si aanay marar badan iigu soo noqnoqon oo ii daalin markaasaa rabbigu yidhi maqla wixii xaakinkii xaqa darnaa yidhi ilaahna miyaannu xaq siin doonin kuwu doortay oo habeen iyo maalinba u qayliya oo miyaannu u dulqaadan doonin waxaan idinku leeyahay dhaqsoba wuu u xaq siin doonaa hase ahaatee goorta wiilka aadanuhu yimaado markaas rumaysad ma ka heli doonaa dhulka farrisigii iyo canshuurqaadihii masaalkan ayuu kula hadlay qaar ismoodayey inay xaq yihiin oo kuwo kala quursaday laba nin ayaa tegay inay macbudka ku tukadaan mid farrisi buu ahaa kan kalena canshuurqaade farrisigii intuu istaagay ayuu waxyaalahan isugu tukaday ilaahow waxaan kugu mahadnaqayaa inaanan ahayn sida nimanka kale oo wax dulma iyo kuwa xaqa daran iyo dhillayaasha ama xataa sida canshuurqaadahan toddobaadkiiba laba kol ayaan soomaa waxaan haystaa oo dhanna toban meelood ayaan meel ka bixiyaa laakiin canshuurqaadihii meel fog ayuu ka istaagay ma uuna doonaynin inuu indhihiisa cerka u qaado laakiin laabtiisa ayuu garaacay isagoo leh ilaahow ii naxariiso anigoo dembi leh waxaan idinku leeyahay kan iyo kii kale kan baa gurigiisa tegey isagoo la caddeeyey inuu xaq yahay waayo mid kasta oo isa sarraysiiya waa la hoosaysiin doonaa oo kii is hoosaysiiyana waa la sarraysiin doonaa ciise wuxuu u duceeyey carruur yaryar ilmo yaryar ayay u keeneen inuu taabto laakiin goortii xertii aragtay ayay canaanteen laakiin ciise ayaa u yeedhay oo ku yidhi ilmaha yaryar daaya ha ii yimaadeene hana diidina waayo kuwan oo kale ayaa ka mid ah boqortooyada ilaah runtii waxaan idinku leeyahay ku alla kii aan boqortooyada ilaah u aqbalin sida ilmo yar oo kale meeshaas ma uu geli doono nolosha weligeed ah iyo ninkii maalka jeclaa taliye ayaa weyddiiyey isagoo leh macallin wanaagsanow maxaan sameeyaa inaan nolosha weligeed ah dhaxlo markaasaa ciise ku yidhi maxaad iigu yeedhaysaa wanaagsanow mid wanaagsan ma jiro mid maahee kaasuna waa ilaah qaynuunnada waa taqaan waa inaanad sinaysan waa inaanad qurhgoyn waa inaanad wax hadin waa inaanad marag been ah furin aabbaha iyo hooyadaana maamuus markaasuu yidhi kuwaas oo dhan tan iyo yaraantaydii waan dhowray ciise goortuu waxaas maqlay ayuu ku yidhi weli wax keliya ayaa kuu dhiman waxaad haysatid oo dhan iibi oo masaakiinta u qaybi oo waxaad jannada ku lahaan doontaa maal ee kaalay oo i soo raac laakiin goortuu waxaas maqlay ayuu aad uga calool xumaaday waayo aad buu hodan u ahaa ciise goortuu arkay wuxuu yidhi kuwa hodanka ah waa ku adag tahay inay boqortooyada ilaah galaan waayo nin hodan ah inuu boqortooyada ilaah galo waxaa ka hawl yar in awr irba daloolkeeda ka duso markaasaa kuwa maqlay waxay ku yidhaahdeen haddaba yaa badbaadi kara wuxuuse ku yidhi waxa aan dadka u suurtoobin ilaah waa u suurtoobaan butros ayaa ku yidhi bal eeg waxayagii ayaannu ka tagnay waannu ku raacnay wuxuuna ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay ma jiro nin boqortooyada ilaah aawadeed uga tegay guri ama afo ama walaalo ama waalid ama carruur oo aan haatan helayn labanlaab badan wakhtiga imaanayana nolosha weligeed ah mar saddexaad ayaa ciise sii sheegay dhimashadiisa laba-iyo tobankii ayuu watay oo ku yidhi waxaynu ku soconnaa yeruusaalem oo wax walba oo nebiyadu qoreen ayaa wiilka aadanaha u noqon doona waayo isaga waxaa loo dhiibi doonaa dadka aan yuhuudda ahayn waana lagu kajami doonaa oo la caayi doonaa oo lagu tufi doonaa wayna garbaashi doonaan oo dili doonaan maalinta saddexaadna wuu soo sara kici doonaa laakiin waxyaalahaas waxba kama ay garan hadalkaasna waa ka qarsoonaa mana ay garan wixii la yidhi ciise wuxuu bogsiiyey nin indhala waxaa noqotay markuu yerixoo ku soo dhowaaday in nin indhala jidka ag fadhiyey oo dawarsanayey oo goortuu maqlay dadka badan oo agmaraya ayuu weyddiiyey waxaas waxay ahaayeen waxay u sheegeen in ciisihii reer nasareed agmarayo markaasuu qayliyey isagoo leh ciise ina daa'uudow ii naxariiso kuwo hormarayey ayaa canaantay si uu u aamuso laakiin si ka badan ayuu ugu qayliyey ina daa'uudow ii naxariiso markaasaa ciise joogsaday oo wuxuu ku amray in loo keeno oo goortuu u soo dhowaaday ayuu weyddiiyey oo ku yidhi maxaad doonaysaa inaan kuu sameeyo wuxuu ku yidhi sayidow inaan wax arko markaasaa ciise ku yidhi wax arag rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey kolkiiba ayuu wax arkay wuuna raacay oo ilaah ammaanay dadkii oo dhanna goortay arkeen ayay ilaah ammaaneen